shirkan oo ay hagaasantay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug iyo weliba goobro ku hay dhammaan maamulada degmooyinka iyadoona lanku taladaay mashaariicda hortubinta lahe ku dareera galmudug iyo caqabadaha teegin iyo sida lanku gudbinka hore iyo dowlad wanaaga furitaanka shirka iyo weliba ku qeybgalay wasiirka arrimaha gudaha galmudug cabdi maxamed jaamac welina meelesila ku jeediyay howlo maamulada bulshada yoong hayan iyo baahiyaadka baahanti laku jawaaba ama laku garabsiiya maxamed cawil oo ku hadalaya afka wasaaradda arrimaha gudaha galmudug iyo sharaxaada qasii maamulada ajendayaasha shirka intuusu dareera oo diiradda laga saaro doonaa hadduu alla idmo maalmaha halkaan wada joogno ujeeddada kulankan waxay ahayd kow muujinta iyo wadajirka guud ahaan dowladaha hoose ee dowladda galmudug labo isdhaafsiga macluumaadka kala duwan ee guud ahaan ka jira degmooyinka saddex xalinta khilaafaadyada ka dhaca heer degmo si wada jira afar waxyaalihii laga bartay golayaashii deegaanka faa'iidooyinkii laga faa'iiday iyo caqabadihii lagala kulmay intay jireen intaba degmooyinka golayaasha deegaanka lahaa ay ka warbixiyaan khaasatan si degmooyinka weli aan lahayn halkaana fadhiyeen ayakana ay wax uga bartaan hadduu alla idmo sidoo kale maalmahan wada joogna waxaan ka hadli doonaa dowlad wanaagga good governansiga iyo casharo sidoo kale ku saabsan maamul daadejinta hadduu alla idmo wixii kaloo nagu soo kordhana waa isweydaarsan doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug cabdi maxamed jaamac cabdi waayeel oo daafuray shirka madalla maayaerada galmuduga iyo bogaadiyey shirka socona umahnagii maamulka martigeliya
marlabaad waxaan runtii u mahad celinayaa madaxda gobolka iyo degmada gobolkan mudug oo runtii si maamuusla noogu soo dhoweeyey gobolka annagoo ku faraxsan amniga guddoomiyuhuna sheegay aan ognahay meesha tarumar siday ahayd maanta inaanu ku faraxsannahay in iyadoo amni ah dhammaan madaxdii muxuu ahaa degmooyinka iyo madax kaleeto madaxda hayadaha ay joogaan waxaan iska hilmaamay waxaan nala jooga isaguna rabadaan oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka waxaan malanayaa waliba dhinaca xasilinta inuu yahay waxaa shirkeenna qayb ka ah hay-adaha tis iyo f c a iyo qolo kalo fadhido oo markay magacooda sheegayaan kor u oran kole anugu ma maqlin marka iyagaa dib isu sheegi doona soo dhowaada waa ku faraxsannahay inaad naga soo qayb gashaan qayb bayna ka yihiin runtii oo halkaan waxay ka soo jeedin doonaan arrimo muhiim ah oo deegaamada iyo degmooyinkaba intaba iyo galmudug oo dhanba muhiim u ah waana hay-ada nala shaqeeya runtii meeshii aan joognaba nala jooga mar kasta oon uga mahad celinaynaa howlaha lixaad kale oo ay gacanta ku hayaan intaa kabacdi shirku maanta waa furitaan maanta waxaan u malaynayaa ama waxay noo sheegi doonaan muxuu ahaa niman quburaha meesha inla jooga oo ka hadli doona arrimaha nabadeynta iyo arrimaha cadaaladda iyo dhammaan ama wasaaradda lafteeda barnaamijka hadda ay meesha ka sheegayaan bay inoo soo gudbin doonaan